بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين عشر كان نعاوح وقبل لابن هيا حديث كاللباطن إيا السقالات وكتاب كاللي رهده مختصر ابن أبي جمر للإمام البخاري حديث كاللباطن إيا السقالات أيو عشر كان نعاوح وقبل لابن هيا أما درسي بإذن الله الكريم waana dersigii sagaalaad oo kitaabkaas aan qaadanno oo kitaabkaas ka mid a hadda aan magaciisa sheegaynay wa can kacb waxaa laga wariyey ibni maalikin saxaabigaas waxaa laga wariyey inuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahay sala allahu calayhi wasalama idaa qadima hadduu ka soo galo min safarin socod bada'a bilmasjidi masaajidka ayuu ku bilaabayey oo masaajidkuu kow imaanayey fa sallaa uuna ku tukanayay fiihi dhexdiisa wuxuu yidhi saxaabigaani kacab binu maalik baa la yidhaahdaa kacab ayaa loo yaqaanaa saxaabigan wuxuu ka mid ahaay axadu halaaثati aladiina anzala allahu fiihim wa cala halaaثati aladiina khullifuu asxaabtii lagu soo dejiyey hilaal binu umaya muraara binu rabiic iyo asaga saddexdaas bay ahaayeen waa ansaar kulligood waa saxaabi ansaari ah wuxuu yidhi kacab binu maalik wuxuu ahay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam markii uu safarka ka yimaado oo safar nabigu uu ka soo galo safar uu u baxay ama safarku ha dheeraado ama ha gaabnaado bada'a bilmasjid kow marka hore masaajidkuu nabigu ku bilaabi jira u geli jiray calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku tukan jiray fa sallaa fiihi ragcatayni sunnata alquduum laba ragco oo qofku markii safarka uu ka yimaado sunnatulquduum la yidhaahdo ayaa jira oo nabigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam kutubaha culumtao dhan ay soo qaataan marka laba ragco sunnaa weeye waad tukanaysaa masaajidkuu nabigu ku tukan jiray dadkii oo dhan baa u imaanaya waa la salaamayaa meeshaasi ku wada kulmayaan isagii masaajidkiibaa saldhig u ah kabacdi guryihiisii oo dhan iyo kulli hadda waaba laga og yahay gurigiisii markaasuu tegayaa weeye iyadoo ahalkiisii ay markaa isticdaad u sameeyeen xadiidka soddonaad wa can abi hurayra waxaa laga wariyey anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu tusallii way u ducaydaa calaa axadikum liaxadikum calaa bimacna laam weeye qof idinka mid hay u ducaynaya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maa muddadii daama uu daa'im ku yahay fii musallaahu makaankii uu ku tukaday alladii musallahaasuu sallaa fiihi dhexdiisa uu ku tukaday intuu joogo way u ducaynaysaa waxay leedahay maa muddadiibay u ducayneedhe lam yuxdis uusan waxba soo dirisiinin taquulu waxay leedahay allaahumma qfir lahu ilaahu u dembi dhaaf allaahumma arxamhu ilaahu u naxariiso saasay malaa'igtu leedahay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigaani abi hurayra wuxuu ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam malaa'igtu waxay u ducaynaya buu yidhi qof idinka mid ah meesha uu salaada ku tukado inta uu joogo jumhuurtoo dhanna waxay ku fasireen maxalusujuud maxalurukuuc masaajidka meeshaad uga tukato haddii aad ku daahdo ood ku ictikaafto ood salaada kale ku sugato meeshaas intaad fadhidona malaa'igtu waxay leeyihiin allaahumma akfir lahu allaahuma arxamhu ilaahu u dembi dhaaf oo u naxariiso ducaau lmalaa'ika mustajaaba imaamu alqaadi ciyaad oo culummada ka mida maalikiyada wuxuu yidhi musallaha waa masjidkao dhan meel kastoo ka mid ah xataa hadduu meel kale ka fadhiyo oo meeshuu ku tukaday maahane meel kale ou tago ducada waa u soconaysaa laakiin jumhuurtu meeshuu ku tukaday nafteeday dhaheen salaadan oo la leeyahay qofku markuu tukado haddii meeshii uu ku tukaday uusan ka tegin ee meeshii uu ku daaho malaa'igta u ducaynaysa la leeyahay waxaa lagu tilmaamay ama salaaddii waajib ah ama sunnaa way soo gelayaan laakiin shardiga lagu xidhaa wuxuu yahay maa lam yuxdis haddii uusan xadafina la yidhi xadas hadduusan la imaanin oo wax uusan soo kordhin weeye haddii laakiin uu xadetho xadadka waxa weeye waa wixii weysada burinayo oo ruuxa neeftii ka imaanaysay oo weysadu ku buraysay haddausan ka imaanin haddii marka uu xadatho oo weesadiisii burto istikfaartii malaa'igta waa laga hoojinayaa maxaa yeele ayaga uruu ku dhibo wax urayo macnaha duburkiisa ka yimid ur hadduu ku dhibo isagana waxaa lagu dhibayaa istikfaartii u heli lahay waxaa laga fahmayaa xadiidka muraadka looga jeedo xadaska maa lahu riixun waa shay riix leh la naaqidu mutlaqan weesoo dhan wixii burye ma ahan baa la yidhi culammada qaarna wax kastoo weese burye waaye bay dheheen xadiis kale waxaa soo arooray nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tawada'a qofkii weese qaata fa axsana alwuduu'a weesada hagaajiya wa kharaja ila almasjidna aada laa yukhrijuhu ila asalaad waxaan salaadahayn isagoon u baxayn laa yakhduu khadwatan ilaa ruficad lahu bihaa daraja tilaaba ma qaado ilaa tilaabadou qaado daraja loogu kor yeelaa wa xudda canhu bihaa khadii'a dembina waa laga hoobiyaa fa idaa sallaa lam tazali ilmalaa'ikatu tusalli calayhi markuu tukadana malaa'igtu ka suuli may inay u ducaynayso maadaama fi salaad intuu salaadda ku jiro waxay odhanayaan malaa'igtu allaahuma salli calayhi allaahuma arxamhu ilaahu u naxariiso ilaahu u naxariiso walaa tasaalu fii salaatin man tadara salaat walaa yasaalu fii salaatin man tadara salaat intuu salaad sugayo salaad buu ka baxay mid kale qofku intuu ku suganayo salaaddiisii hore ajirkii salaad baa u soconaya marka salaadaha laysku sugto iyo meesha lagu ictikaafo lagu tukado iyo salaaduhu la daa'imo in lagu helo ducada malaa'igta ayuu xadiiskaanu na barayaa weyse qabidduna aad ay u wanaagsan tahay xataa habeenkii markaad jiifanayso haddaad weyse qabidda ku jiifato waxay kutubuhu caddaynayaan malaa'igtu inay ajirkuu qorayso intaad habeenkii jiifto oo dhan ajir baa kuu soconaya waxay kaloo kutubuhu ay qorayaan haddii waxa weeye usan zawjkii oo kaleeto uusan digrigii ilaahay iyo waxa weeye waxyaabihii mubaaxa u ahaay isagii zawjadiisu ay ku mucaamaloodaan isaga naftiisuna inuu khayrkii hadduu niyeysan yahay ajirkii wax ka helaayo wa can abi hurayra xadiidka soddon iyo koobaad wa can abi hurayra waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi sallaa binaa waxaa na tujiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisaa na tujiyey ixdaa salaatayilcashiyi galabka labadiisii salaadood mid ka mid ahou nabigu na tujiyey calayhi salaatu wasalaam qaala ibnu sireen maxamed binu sireen ayaa wuxuu yidhi abi hurayra u ka wariyey isagoo xadiiska waa taabici wa samaahaa wou magacaabay salaada abu hurayra sheekhaygii abu hurayra mucallimkaygii abu hurayra w wou magacaabay salaada nabigu tujiyey ama inay casirheed ama duhuraheed wou sheegay walaakin nasiitu ana anigaasa halmaamou yidhi saxaabigaanu anaa waxaanan kala aqoonin oo isaga kay dhex qasan midday ahayd marka labada oon galabtii labada salaadooda ku jira oo duhur iyo casira miday ahayd abu hurayrana midda ahayd waa ii sheegay laakiin anaa iska halmaamay saas waaya xadiisku qaala wuxuu yidhi abi hurayro qaala faacilkeeda abi hurayre ka dhig fa sallaa binaa wuxuuna tujiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam ragcatayni buuna tujiyey laba ragco uma sallama nabigu waa salaamo naqsaday sala allahu calayhi wasalam fa qaama wuxuu nabigu u istaagay ilaa khashabatin qoray khashabadaasoo macruudatin lagu ballaariyey fi lmasjid markuu salaaddii ka baxay qora weynoo meel meeshaana sidaan ugu tiirsanaay ou nabigu xaggeeda aaday fataka'a calayha xoogaa yaroo ku sintaacsaday marka waxa yaroo sidaa ah itikaa waa cuskadayna waa la dhihi karaa waa cuskaday xoogaa yar cuskashaahu ku sameeyey kaannahu waxaad u malaysaa nabiga markaad aragto qadbaanu mid caraysan inuu yahay fakeraya sidii qof caraysan camalo u egya aakhiro waxa weeye cabsideeda aan nabiga uu la murugaysan yahaa la yidhi ee wax kaleeto oo macnaha ma ahan baa la yidhi dadka waxa weye ilaahay ka cabsanaya mar marka qaar aad leedahay warxaa ku dhacay ma musiibaa loo soo sheegay cabsi ilaahay la welwalayaan maahan adduunyo kama fekersana wa wadaca wuxuu dejiyey suubanuhu yaddahu gacantiisa alyumnaa ee midigeed cala alyusraa gacanta midigna gacanta bidixu saanu kor saaray labada gacmood saa laisku kor saara weeyaan wa shaabaka wuxuu isdhex geliyey bayna asaabicihi farihiisana saanu isku dhex geliyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wa wadaca wuxuu dejiyey khaddahu dhafoorkiisa alaymana ee midigeed calaa dahri kafihi alyusraa gacantiisa ama calaa cashiisa kafkiisa oo bidixda ah weliba oo bidixda ah ou nabigu saaray calayhi salaatu wasalaam kafkiisa yusrada ayuu saaray saanu labada gacmood waxa weeye ee dhabankiisa oo dhinaca midigtaa ah oo wuxuu saaray kafkiisa midka bidixda ah macnaha calaa casha oo weliba gacanta bidixa dhabarkeedu saan u saartay dhafoorkana ayadoo labadii gacmood saan isku saaran yihiin oo farihii saa isku shabakaysan yihiin gacantaadaan bidixda ah bal dhabarkeeda kore calaa casha maha dhinaca kaleo dhabarkeeda ah dhafoorkaaga dhinaca midiga saan u saar saasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasuu sameeyey wa kharajat waxaana baxay assaracaanu kuwii degdegaayey min abwaabi almasjidi masjidka albaabadiisii bay ka baxeen saracaan saracaanka waxaa looga jeedaa ha la yidhi aladiina yakhrujuuna bimujaradi salaam bimujaradi salaami alimaam assalaamu calaykum imaamku markuu yidhaahdo dadkii ka bixi jiray albaabka aa baxay buu yidhi horay ka baxeen waa dhaqaajiyeen laba ragcaa nabigu marku calayhi salaatu wasalaam oo tukaday ouna salaamo naqsaday moogta marka laba ragco markii la tukado haddii la salaamo naqsado maxaa laaban laba kalaa laaban waxaa dhacay waxa weeye nisyaan baa dhacay sahwi baan rabaa sahwi iyo waxbaa dhacay sahwi waxbaa dhacay macnaha waa noo imaan doonta fa qaaluu waxay dhaheen asxaabtii joogtay baa waxay dhaheen oo xaadiriinta ahaayeen aqasurati salaatu ma salaadiyaa gaabatay oo ilaahay baa inta waxii soo dejiyey ay salaadii laba ragca noqotay ma salaadii baa gaabatay wa fi lqawmi mase nabigaa halmaamay dhaheen wa fi lqawmina waxaa ku sugnay qoomka meesha fadhiya abubakarin wa cumaru labadaa saxaabina way fadhiyaan fa haabaahu rasuulka waxay ka hibaysteenoo waa ka cabsadeen nabiga nabiga waa ka hibaysanayaan hibaysigu waa khaafaa an yukalimaahu qofka aad aad u ixtiraamaydo inaa macnaha wax weydiido xataa mararka qaar waad kala baqaho leedahay waa xoogaay hibaysiga feere waa ixtiraam naftiisu iyo tacdiib iyo sharfid weeyi waxay ka hibaysteen oo ka cabsadeen an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan hadalka rasuulka o dhan waxay leeyihiin nabiga ilaahay adabtooda waxay tusinaysaa iyo ictiqaadkooda nabiga wax walba ta'ani iyo sugid ruuxa mu'minka waxaa lagu yaqaanaa shayga inuusan horay kala soo boodin ou yidhaahdo ka warsug bal ka warsug nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka warsugayaan bal wixii asaga oo u sheego wa fi lqawmi waxaa kusu waxaa ku sugnay qoomka meesha jooga rajulun nin ayaa joogay oo asaguna meesha joogo ka mid aha ee dadka meesha jooga ninkaasoo fii yadayhi labadiisa gacmood duulun dhir uu ku sugan yahay waa gacmo dheer yahay ninkaas waa nin gacmo dheer wuu gacmo dheer yahay ninkaas gacmo dhir ayaa ku sugan weeyi duul baa ku sugan yuqaalu lahu waxaa loo yidhaha ninka dhulyadayn ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa loo wuxuu yidhi abi hurayro ninka waxaa loo yidhaahda u yidhi abi hurayra dhahaya dhulyadayn baa la yidhaha gacmo dheere labada gacmood ninkii u saaxiibka ahay alkharbaaqa loo yaqaanaa laqabkiisa iyo naynaashiisana gacmo dheere dhulyadayn baa la yidhaha waa gacmo dheeray qaala wuxuu yidhi saxaabigii yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow annasiita adiga miyaa salaada halmaamay qayb ka mid a am qasurat asalaatu mase salaadiyaa gaabatayoo salaada aadna tujiday laba ragcaadna tujiday waa salaamo naqsatay ma salaadiya xag ilaahay ka gaabatay oo laba noqotay oo waxyi kugu soo degooday mase waad halmaantay labadii kale su-aashaasuu nabiga su-aalay calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lam ansa anigu ma halmaamin sida aan ictiqaadsanahay waxaad halmaantay anigu isma lihi lam ansa fii ictiqaadii wadannii sida aan malaynayo oon ictiqaadsanahay waxaad halmaantay isma lihii salaaddii waad dhammaydaan ba anigu islahay salaaddii waad dhammayday ayaan islahay buu yidhi ee waxaad halmaantay anigu isma aanan lahay waaya waxaad halmaantay isma lahayeene waxa weye waad dhammaydaan niyadda iga jirta buu yidhi lam ansa fii ictiqaadii wadannii walam taksur salaaduna ma gaabanoo sidaan ictiqaadsanahay waxa weeye salaaduna waxyina inta igu soo degoodo salaaduna ma gaaban saasay ka dhiganta salaaduna ma gaaban oo wax iguma soo degoon salaadda hala gaabsha idhahaaya mana halmaamin sidaan aaminsanahay oon ictiqaadsanahay saasay ka dhiganta qaala nabigu fa qaala nabigu wuxuu yidhi haddana dadkii kaleu su-aal weydiinaya akamaa yaquulu dhulyadayn axaqun aa loo soo qadaraa axaqun ma shay sugan baa ama alamru amarku kamaa yaquulu dulyadayn war sow dulyadayn leeyahay miya intii kaleu su-aala nabigu alayhi salaatu wasalaam dulyadayn siduu sheegayo wax jira miyaa oo salaadii ma labaan ka tegey marka salaadda haddaa hadda aad ka salaamo naqsato oo markaad ka baxdo dad badan oo mutawaatir gaaraya ay kugu dhahaan kulligood waa qaar baad ka tagtay waad qaadane haddii adiga ay kugu soo dhacdo markii warka lagu sheegana waad qaadane iyadoon war lagu sheegin hadday kugu soo dhacdo inaad salaaddii qayb qaybo kaa laabneedna waad u istaagay intaasoo dhan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa su-aalay war bal ka warram buu yidhi rur miya hadalkiisu xaq miya oo maqaar baan ka tegay salaaddii fa qaaluu xaadiriintii oo dhan waxay dheheen markaas nacam laba ragcaad nabi nabiga ilaahayo aa naga maqan salaadda markaa waxa weeye hadda haddaad salaaddii ka salaamo naqsato duhur ee markaa salaamo naqsta ay kugu soo dhacdo in laba ragco ay kuu laabneed waad ishalmaantay halmaan baad u salaamo naqsatay salaaddii weli kaama burin markay kugu soo dhacdoad u istaageen laakiin haddii muddo dheer la joogo waktigu dheeraado koobaad ka soo bilaabaysaa haddii shay nijaasaha aad la kulanto koobaad ka soo bilaabaysaa wax salaad buriye hadday ku taabtaan salaaddii haddaad soo xiran intay weyse qaadato ee macnaha waxa weye wax weyse buriye hadday kula kulmaan waad soo weyse qaadi haddaad soo bilaabeen ficil tiro badan afcaal aada u tiro badan haddaad samaydo waad soo bilaabeen hadal badan haddaad ku hadasho oo lix kelima ka badan waad soo bilaabeen asxaabtu way hadleen fii xukmi nisyaanay kulligood qabaan maxaa yeele nabiga waxay u haystaan inuu salaaddii waxa weeye xugun ilaahay in sidaan waxa weeye uu ku sameeyey xugun inuu xugun ilahay waa ku sameeyey laakiin nabigay calayhi salaatu wasalaam inuu salaaddii ka baxeen isku haystaan fii xukmi nisyaanay qabaan nabigana wuxuu uga baxay nisyaan oo dadkiiaa loogu tashriicinayaa si hadhow qofkii markii xukunkan ku dhaco uu ogaado hadalkay hadleenna lix kelima kama badnayn muddaduna ma dheeraan ficillada ay sameeyeenna ma badnayn baa la yidhi intaasoo laysku daro oo xuguna ayaa meeshan markii laga hadlaayo culumta ku jirta xadiiska soo gelaysa salaadda markaasoo kaleeto yasta'nifu la dhihi maayee yabni calaa maa qad madaa baa la yidhaah intii uu horay u soo tukaday ayaad ku sii daraysaa ragcooyin kuu laaban markaad dhammaydana wasajada lisahwi sujuudu sahwi baa lala yimaadaa ficlanna nabiga ay uga sugnaatay waa tana calayhi salaatu wasalaam rasuulku sala allahu calayhi wasalam faqaaluu nacan bay dheheen waa sax laba ragcaha kuu laaban fataqadama wuu hormaray meeshii uu istaagi jiray imaamku uu istaagay wasallaa wuu tukaday iyagiina waa la tukanayeen kulligood ilaa laba ragca laabneede wasallaa waa tukaday maa taraka intii uu ka soo tego u laabneed ayuu suubanuhu tukaday calayhi salaatu wasalaam markii uu dhammeeyey maxaa la rabay waxaa la rabay waxa weeye marku dhammeeyo inuu waxa weeye marku dhammeeyo waxaa la rabay marku dhammeeyo salaadda salaadda marku dhammeeyo in uu la yimaado sujuud la yidhaha sujuudu sahwi inuu la yimaado marka sujuudu sahwi goormaa lala imaanayaa intaa la salaamo naqsan ma qabla salaamay ku jirtaa mase bacda asalaam a'immadii islaamka qaybba ay si ku fasireen laakiin sida macnaha waxa weeye nabiguna ficil u sameeyey imaamu shaafici iyo a'immada lamidkana ay waxa weeye ay uga hadlaan waa inay sujuudu sahwigu ay tahay qabla asalaam bacda asalaam ma aha intaadan salaamo naqsan baad la imaanaysa sujuudu sahwi ka bacdi baad salaamo naqsanaysaa fataqadama nabigu waa hormaray wasallaa wuxuu tukaday maa taraka wixii uu ka soo tegey uma markaas ka bacdi bow sallama nabigu salaama naqsaday calayhi salaatu wasalaam markuu salaamo naqsaday maxaa usii laaban waxa weeye sujuud sahwigii nisyaan labaad oo ku salaamo naqsaday marka waa la yidhaahdaa wuu salaamo naqsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam uma sallama bacda an sala ragcatayni uma kabara nabigu wuu kibaartay calayhi salaatu wasalaam ilaa sujuud sahwigiibuu u kibaaranayaa ayadiibuu aadayaa takbiir oo intiqaala weeye wasajada wuu sujuuday misla sujuudihi sujuudiisii mid lamida oo aduwala ama kaba sii dheer ou nabigu la yimid calayhi salaatu wasalaam uma rafaca wuxuu kor yeelay ra'sahu madaxiisa oo sujuuddii ka soo qaaday wa kabara allaahu akbar ouna soo yidhi uma kabara haddana wuu kibaartay sujuudda ilaa laba mara lala yimaadahay wasajada wuuna sujuuday misla sujuudihi sujuuddiisii mid lamida ow adwala ama kabaasiyo dheer uma rafaca wuxuu kor u soo qaaday ra'sahu madaxiisa wa kabbara wouna kibaartay raawigii baa marka wuxuu yidhi raawigii oo ibnu siriin iyo ka sii wariyey ayaa wuxuu leeyahay fa rubbamaa waxaa la arkaa sa'aluu inay su'aaleen muslimiintii hu ibnu siriin a waxaa la su'aalay kabacdi ibnu siriin baa ila xadiiska soo wariye maog tahay uma sallama masalaamo naqsaday nabigu ayaa la yidhi marka uu sujuudu sahwigan la yimaaday kabacdi salaamu naqsi ma soo celiyey mase sooma celin oo salaamtii hore oo qabla salaam muu ku kaaftoomay mase salaamtaasu nisyaana iyaduna ku dhacdayoo mid kale oo ka dambayda sujuud sahwi sujuudu sahwigu la yimaaday adugu waxaa oo la su-aalay sujuudu sahwiga kabacdi nabigu salaamo naqsiga ma geliyey mase ma gelin fa yaquulu ibnu siriin wuxuu lahay macnaha wuxuu yidhi nubi'tu aniga waxaa la ii sheegay anna cimraan ibnu xusayn qaala inuu yidhi uma sallama nabigu markuu sujuuddan la yimaaday kabacdi ayuu salaama naqsaday macnaha abi hurayro arrintan iima sheegin cimraan binu xuseenna isaga uma sheegin laakiin muslimiintii mid ka mid ahaa wuxuu u sheegay ibnu siriin in laga soo wariyey cimraan binu xusein inuu yidhi nabigu markaasuu salaam kale salaamo naqsaday midii horena kuma kaaftoomin waana sida ay qabaan madhab almaalikiya walxanafiya wa can abi saciid waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigaan maqlay xadiiskaani wuxuu ka hadlayaa xugun kaleoo asagana salaada marka la tukanaayo nabiga looga daydo calayhi salaatu wasalaam xugunkaasoo ah assutra sutra markaad tukanayso waa inaad wax oon aad dadka kaa astura derbi oo kale iyo haddaad meesha tiirarka masaajidku kale iyo dhowdaha iyo waxyaabaha isku aadiso haddaad haysato oo aadan saddex dhudhun uga saddex dhudhun uga dheerayn inaad isku aadiso oo aad shaygaas waxa weye aada qaabisho shaygaa iyo adiga inta u dhaxayda lama mari kara marka qofkii soo mara sudradii oo shuruuddeedii oofsatay haddii aad iyo qofka inta udhexayda marto qofku wuxuu xaq u leeyahay musalliga tukanayaahi wuxuu xaq u leeyahay ruuxa tukanayaahi inuu gacanta saa u taago oo isa kaa celiyo oo marka hore ou xoogaa yar saa kuu riixo haddaad diiddana uu gacanta saas xoog u yeelo haddii wax ku gaaraanna damkaagu markaas wuxuu noqonayaa wax kama soo qaad la-aan waxba laga soo qaadi maayo shaydaan baaba lagugu tilmaama waa noo imaan doonta laakiin qofka sidaas samaynaya hadduu ku tukanayo masaajidka meesha laga baxo iriddiis ee ou rabo dadkii oo dhan inay maanta u xayirnaadaan intuu salaadda ka dhammaysanayo kutubuhu masaa-isha ay ka soo reebaan bay ka mid tahay qofka masaajidka iriddiisa muslimiinta dhan ka baxaydo salaadda ku xirta sudro kasta hadduu dhigto hortiisa in la mari karo kaas waa laga soo reebaa maxaa yeele ummaddii oo dhan inay waxa weye keliga kuu xadnibnaato waxay ka weyn tahay adiga masaladan lagu siiyey ixtiyaajada ummadda ixtiyaajada ummadda la siiyey adiga waxa weeye adiga ayaa waxaad markaas noqonaysaa ruux ku dheelay waxa weeye nidaamkii marka taasoo kale waa laga soo reebaa iska reebidda xadiiska nabigu noo sheegi doono oo noo soo socdo oo qofka iska difaacana ma ahan qofkiioo la raadsado laga dababoodo wax lagu dhifto la feero ma ahan baa la yidhi waxaa la sheegay dadka qaar inay maqleen sudra haddaad samaysato qofkii hortaada soo mara xadiiska sida uu noo sheegi doono iska reeb oo celi la dagaal waa shaydaani marka sidaa xadiiskaa qof dadaa inta maqleen waxaa la yidhi waxay ugu camal faleen qofkii meeshaas hortooda ah oo dhan marayaba inay ka dababoodaan oo qaarkood xataa la sheegay inay dadka feer ku dhifanayaanoo oo qofka kaa daba imaanayo oo adiga kula dagaalayaba marka ma ahan xadiisku soo ku amraa waa ogaa doonaa sutra markaad samaysato hadday meeshii gabaru soo marto ama waxa weeye ey oo kale iyo wax soo maraan salaadda xataa ma goynayaan ma goynayaan oo waxa weeye dumar iyo waxyaabo ku soo hormara sutra ha kuu taalla amayay ku oolin shay ku soo hormaraa salaadaada ma goy karo oo salaaddu ma ku burto weeye wa can abi saciid waana kan xadiiska xukunkiisii aan fiirinno wa can abi saciid waxaa laga wariyey abu saciid alkhudri qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaquulu asagoo dhahaya idaa sallaa hadduu tukado axadukum midkiin ilaa shay-in shay xaggii hadduu u tukado shaygaasoo yasturuhu ka asturaya min annaas dadka xaggooda oo fa araada axadun qof ou doono an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa falyadfachu ha iska reebo ou nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa in abaa hadduu diidana falyuqaatilhu ha la dagaalamo fa innamaa in kale maana huwa axadkaas hortaada marayaahu shaydaanun ka shaydaanin saasaa lagu soomaaleeya tashbiihaasaa loo soo qadaraa shaydaanun ka shaydaanin buu la midyi sida shaydaanku dadka u waswaasiyo oo ku waswaasinaha iska qabo saasay ka dhiganta nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay saxaabiga nabigoo dhahaya idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukado ilaa shay-in shay xaggii shaygaasoo yasturuhu min annaasi dadka ka asturaya shay dadka kaa astura waa maxay waa derbi derbi baa meeshan ku hortaada ku sugan waad ku dhowaatay dhexdiinna qof soo marmaagay waa qaldan yah waa tiir ul meel laga muday waxa weeye waxyaaba noocaasa xariiqtin la xariiqay alaab meesha la dhigtay shaygaas marka meesha ku ee ku asturaya adoo xaggiisa qaabilay saddex dhudhunna aan shayga uga xaggayn haddii qof ou doono sutraad leedahay mogtahay sutraa la yidhaahdaa fa araada axadun qof hadduu doono oo isku dayo an yajtaasa inuu gudbo bayna yadayhi qofkaa musalliga hortiisa hortaada inuu marow rabaa hortaada oo sudrada iyo adiga inta idiin dhexayda aa laga hadlaya ogow hadde sudrada iyo adiga inta idiin dhexayda inuu marow rabaa sudradaada horteeda lama lama sheegayo horteeda xagge lagama hadlayo adigiyo ayada inta idiin dhexayda inuu marow rabaa sidaas hadduu yeelo falyadfachu ha iska reebo waad iska reebaysaa dafcan oo kayra qawiyin waad reebeeho imaamu qurdibi wuxuu ku fasiray bil ishaara fartaas gacantaasaa ugu taagay war iga joog waaye afka kama hadlaysid xoogaa yar ladiif oo manci ah wax yar oo reebid ah saas gacanta waa sunno weliba inaad reebto waajibkaguma aha wuxuu yidhi imaamu nawowi fuqahada ruux ka mida oo yidhi waa waajib in qofka layska reebo ma ana arkin ahlu daahiriyada daa-ud daahiri iyo nimankaas maahane wax kaloo sheega lama arko a'imada jumhuurta islaamka waxay qabaan waa sunno inaad saa gacanta u taagto waa markii sutra aad meesha kuu taallo haddaan sutra ku ool inaad iska reebto markaa waxa weeye hadde adiga maba lihid xaqba uma lihidba dafcigaan samayna inaad tiraa iyadoon sutra ku ool inaad tiraa waxbaan reebaa waaba karaaha ama waa khilaaful owlaa la yidhi sudrada in loo dukadaana waa sunno qofka sudrada dhigtay asaga iyo sudrada inta u dhaxayda in la maraana waa xaraam haddii aan meeshu ku tukanaahu noqonin albaabkii laga baxaayey hadduusan noqonin hadduu diido markaad reebto ood gacanta ku taagto u diiday waa nimaan waxba yeelaynba fa in abaa hadduu diido falyuqaatilhu nabigu wuxuu yidhi hala dagaalo calayhi salaatu wasalaam hala dagaaladaas waxaa lagu fasiray bastoolaha ula soo baxa ma ahan alaab kale iyo wax kale ha ku sameeyona ma ahan ha feerana ma ahan ha uleeyana ma ahan hala dagaalo waxaa looga jeedaa ha la yidhi oo muraadkeedu ou yahay hala dagaalo xoogaa yar reebidii oon hala dagaalo oo imaamu shaafici wuxuu ku fasiray sida imaamu bayhaqi ka soo wariyey ana almuraada bilmuqaatalati dafcun ashaddu min addafci alawali xogay reebidda gacanta aad ku reebaydo sii adkay xooji gacanta iska celi hadduu dhaco oo uu lug iyo wax ka jabana adoo adugu xaq ku taagan markaas waxay noqonaysaa xukun kale yeelanaysaa weeye fa innamaa in kale maani huwa qofkaas isku maqiiqaya meesha musalliga qofka tukanaa iyo sudradiisa inta u dhaxayda qofka isku soo maqiiqayaahi shaydaanun ka shaydaani buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shayaadiinta uba shabaha maxaa yaele shayaadiinta ayaa dadka tukanaya soo hormarta oo ku soo orada oo tashwiishinaysa oo shaki ku abuuraysa sidii marka shaydaankii ummadda shaki ku abuuraya qofka wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale sudrada qofkay u taallo qofka tukanaya qofka hormaraya dembiga soo gaara hadduu ogaan lahay afartan dayrood inuu meesha taagnaado ayaa uga khayr badan buu yidhi inuu qof tukana soo hor maro macnaha waxa weeye qofka sudradu u taallo in la soo hor maro shareecada waxay ku tahay xaraam qofkii hadduu hortaada soo maro marka sutraa ku ayaa meeshii kuugu sugan qof baa hortaada soo maray ama dumar iyo caaisha nabigoo jiifa alayhi nabig nabigoo tukanaya salaatuleyl ay hortiisa jiiftay qiblada xaggeeda salaada marka dumarku soo hor maraahu ma buriyaan ma ay buriyaan waxaa loo sheegay salaada waxaa goynaya waxa weeye salaada waxyaabaha goynaya oo ayaa looga hadlay caaisho markaasi waxay ku tiri nin la yidhaha masruuq ma eyga iyo ximaarka iyo mar'adii baad simaysaan bay tiri shabbahtumuna bilxumuri waalkilaab bay tiri waxa weeye salaadda annagu ma burinayno haddaan qofkii hortooda soo marno ma burinayno ma ku buraysa salaaddii waxaa dhacay baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo tukanaya inuu hortiisa ximaar iyo ey dameer iyo ey baa soo marayay salaadduna kama burayn waa haddii bahallo iyo xoolo iyo dumar iyo hortaada soo maraan xukunka hadda laga hadlayaahu waxa weeyaan waa salaad sudradii iyo celinteedii iyo maridii laakiin salaada dhan aa goynayaan oy burinayaan waad arkaysaa dad salaada dumarka hadday kusoo hormaraan waa kaabure iyo dhahaya waxa burye kuma jiraan axaadiista soo qaadatay salaadu way gooyaanta axaadiista soo sidaa macnaha caddaysayna imaamuna shaafici oo kale iyo markay ka hadlayaan waxay leeyihiin imaamu shaafici wuxuu yidhi yaqdacu salaata marka uu ka hadlayo xadiidka ah salaada waxaa gooya sidaas oon waxa weeye eyga iyo waxyaaba noocaasahoo la sheegay markii uu ka hadlayo xadiidkaas markii uu ka hadlaayo wuxuu yidhi imaamu shaafici gooyinta waxaa looga jeedaa buu yidhaahday salaada ey iyo ximaar iyo dumar iyo ayaa gooyada waxaa looga jeedaa biannahaa taqdacu lkhushuuca khushuucay goynayaan way waxaa laga hadlayaa markay kusoo hor maraan xoogay khushuucii iyo waxbaa si kaa noqonaya maahane ee salaadii oo dhan baa ku buraysa taas culummadu aad bay uga hadleen marka sudrada xukunkeedu waa sidaas sidaasay shareecadu uga hadashay sudra markii laga hadlaayey qaabkaasbay uga hadleen waa shay sunno ah qofkana haddii au sudra sudro haddii uu samaysto qofkii soo marmaaga xoogaa yarbow saa u mancinaya waa iska reebaya laakiin hadduu diido uu reemi waayena wuu la dagaalayaa dagaalkana waan sheegnay xadiidkaanu arrintuu ku dhacana waxay ahayd baa la yidhi abu saciid baa maalin jumcaha tukanayey sudro ayuu samaystay waa tukanayey nin dhallinyaraha wuxuu maagay inuu soo hor maro abu saciid gacantou marka saas xabadkiisa ku yidhi waa iska reebay wiilkii dhallinyarada ahay abu saciiduu fiiriyey meeluu maroo waayey mar labaad uu isku dayay inuu soo maro abu saciid haddana gacantiiu xabadka uga reexay baa la yidhi saasuu u reexay wiilkii ayaa xoogay marka xanaaqay abu saciid u caayey wuxuuna u galay wiilkii marwaan nin la yidhaahdo madax ahay markaas markaasuu yidhi abu saciida maanta ayaa waxa weeye meelaan ka baxaan waayo oo salaadu u tukanayey hormaraan maagay gacantuu xabadka iga geliya buu yidhi ninkaas saas u ii geystay abu saciidna waa yimid marwaan usoo galay marwaana marka wuxuu yidhi war abu saciidow nin odaya baa tahay wiilkan yarkaabaa kaa soo dacwooday oo yidhi xabadkuu gacanta maanta iga geliya maxaa dhacay markaasuu yidhi abu saciid xadiidkaana nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam nabigoo dhahaya qofkii tukada shay oo ummadda ka astura xaggeeda u tukada oo qof uu isku dayo inuu hortiisa maro ha iska reebo hadduu diido ha la dagaalo waa shaydaan camal oo kale qofkaas marka waan iska celinaya buu yidhi sudradayda iyo aniga inta u dhaxayduu raba inuu maro oo isku maqiiqo anna waan iska celiya buu yidhi wa can xudayfa waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi xadiidka soddon iyo saddexaad qaala wuxuu yidhi xudayfa binulyamaan saxaabigan waxaa loo yaqaanaa saaxibu siri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam sirta nabiga saxaabiga aad iyo aad waxa weeye ilaahay u ogeysiiyey munaafiqiinta iyo waxyaabahaasoo dhan uu nabigu u sheegay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waktigii sayidina cumar binu khadaab wuxuu ahay baa layidhi sayid cumar markii ay qofu dhimato oo meydkiisa qubuurta loo qaado wuxuu dhihi jiray sayidina cumar qofka dhintay ma raacay xudayfe haddii la yidhaha xudayfa ma raacin wuxuu dhihi jiray aniguna raaci maayo maxaa dhacay haddii la yidhaahdo wuxuu dhihi jiray xudayfe waa nin sirta iyo arrimaha cajiibka ah oon ummadda qaarkood ogayn ilaahay qalbigiisa ku shubay marka ninka uu raaci waayo waa nin munaafiqnimo lagu ogaado munaafiqiinta hal hal buu u tiri jiray xudayfe xudayfa binulyamaan saaxibu siri rasuulilaahi baa la yidhaahdaa ninkii uu raaci waayo janaasadiisa sayid cumarna ma raaci jirin ninkaasu tuhmo ninkaa tuhmaa laga qabahaba la odhan jirayba qaala wuxuu yidhi abuxudayfe qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fidnatu rajuli ninka fidnoobidiisa fii ahlihi ahalkiisa uu ku fidnoobo wa maalihi xoolihiisa uu ku fidnoobo wa waladihi carruurtiisa uu ku fidnoobo wa jaarihi deriskiisa uu ku fidnoobo tukafiruhaa fitantaasoo dhan waxaa asturaaya asalaatu iyo wasawmu soomka waasadaqatu sadaqada waalamru wanaagoo laysfaro iyo wanahyu xumaantoo layska reebo kulli intaasoo dhan baa asturaya wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka fidnoobidda ou fidnoobo fidnatu rajul fii ahlihi fidnada waxaa looga jeedaa ahalkiisa fidnada uu ku fidnoobaa la yidhi oose ugu fidnoobayaa maxaabadoodiibuu ku xadgudbay dikrigii ilaahay bay ka mashquuliyeen waxa weeye xoogay waajibaadkoodii u qumi waayey ta'diibkoodii u qumi waayey mas-uuliyadoodii u qumi waayey xoogaa yaro nuucaasoo fitana aa ka soo gaartay innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna waa fitnaba hadda ma ogta waxa weeye awlaaddii ahalkii kulli wixii oo dhan cibaadaadkaagii iyo diintaadii ayaga daraaddood in misad aragtay waalidkii waxa weeye ayaguyn salaaddii tukanayna qaarkood waxay ilmiha dugsi geysanay canugii waxaa laga yaabaa dartii inay diintii looga haro cilmigii in looga haro kutubihii in looga haro ilmihii aan ka roonaa waayey ilmahan aakhiro iyagana camalkooda adigana camalkaaga waajib baa kaa saaran tarabiya kaa saaran laakiin inaad iyaga u aakhiro beesho oo salaadda aad u salaad beesho oo salaadda waktigeeda ayaga cuntadooda iyo noloshooda salaaddii dhan looga tago oo diintii dhegaysigeedii looga tago taas waxa weeye waa midda ilaahay fidnada runta ku tilmaamo weeyaan waadna aragtiin ficlan baad u aragteen fidnoobiddooda oo ninku fidnoobidda ninka ahalkiisa oo ku fidnoobo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ahalka waxaa loogu fidnoobaa dartood markaad ula timaado hadal aan wanaagsanayn waxyaabo aan aada qalabaha dartood u gasho fidnada asalkeedu waa imtixaam iyo ibtilaayo waxa weeye saasoo kaleeta weeye marka waxa weeye dartood baad u gashay waxyaaba nuucaa ah ama waxaad ku fidnowday maalkaagii oo maalkiibaa waxa weeye fitna kaaga timidoo waa inaad ku bixido weji aan macnaha habboonayn weji aan wanaagsanayn kusoo qaado saasoo kaleeto owlaaddii baad ku fidnowday maxabadoodii baa kaa badatay waad ku mashquushay daacaadkii baad uga mashquushay sidoo kale waxaad ku fidnowday deriskii oo deriska seed ugu fidnoobaysaa waxa weeye inaad inaad tamanido waxa weeye deriskii nicmooyinkiisii aad ka xasado waa waxyaabo noocaasahoo dunuuba waxaa asturayau nabigu leeyahay dunuubta noocaasa oo ama ahalkaagii naftaada u gasho ama awlaaddii ama waxa weeye iisheeg deriskii waxaa asturaya salaada salaadu sawaab baa ka imaanaya sawaabkaasu dunuubta ayuu baabiinaya wa atbici sayi'ata alxasana tamxuhaa buu nabigu yuri alayhi salaatu wasalaam wanaaggaas aad samaydo wuxuu tirtirayaa xumaantii kaa dhacday soomka aad soomtaana wuxuu tirtirayaa xumaantii kaa dhacday sadaqada aad bixinee sadaqadu waxay damidaa buu nabigu yidhi xadiis axaadiista xadiis saxiixa wuxuu nabigu ku yidhi alsadaqatu tudfiu alkhadii'a gefka iyo dembigay kaa dandaminaysaaba sida kamaa yudfiu lmaau annaar sida biyuhu dabka ay u damiyaan oo kaleeto waxaa kaloo daminaya oo kaa asturaya dunuubtan alamru waalamru wanaagoo laysfaro iyo wanahyu xumaantoo layska reebo ilaahay dunuubteenna waxa weeye hano ha naga asturo nafteennana waxa weeye kuwa khayrka ku xakameeya ilaahay ha naga yeelo ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay inuuna cafiyo oo dariiqa toosan ilaahay waxa weeye uuna qaadsiiyo oo ictiqaadka ilaahay uu noo ilaaliyo oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam kuwa jidkiisa wanaagsan mara ilaahay inuu naga yeelo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dayda jidkiisa rasuulka qaada calayhi salaatu wasalaam fitanta iyo masaa'ibta waxa weeye ka fogaada ilaahay ha nagu daro aakhiriya adduunyaba ilaahay hana badbaadiyo adduunka waxa weeye inta aan joogno kuwa aan ictiqaadkooda waxa weeye aan laga fidnayn ilaahay ha nagu daro waa aakhiru zamaan ee ahalkii iyo maalkii iyo awlaaddii iyo kulli waxa dhan waa lagu fitnoobayaa waad aragteen ahalkii waxa weeye qiyaamada markii la yimaadona ahalkiisiibuu ruuxu ka cararayaa maalkiisiibuu ka cararayaa awlaaddiisii jaarkii xuquuq baa laysku qabsanayaa marka yoomkaasaa naga dambeeya ilaahay waxa weeye acmaasheenna maqbuul ha ka dhigo ilaahay hana cafiyo jazaakum allahu khayran casharkeenna walaalayaal caawo intaas ayaan kusoo koobaynaa wallaahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu